ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay sagaal iyo siddeetan kale oo labayo lixdan ka mid ihii ay boolis yihiinna waa ay ku dhaawacmeen dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee somalilan oo ay ka qayb galeen taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah dibadbaxyada oo ay mucaaradku qabanqaabinayeen in muddo ah ayay mucaaradku ku dalbanayaan in doorashada somalilan lagu qabto wakhtigeeda bisha noofembar iska horimaadyo xoogan oo dhex maray booliska iyo dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa ka dhacay meelaha qaar magaalooyinka hargeysa burco iyo ceerigaabo intii ay banaanbaxyadu socdeen waxaa go-naa khadka internetka ee somalilan caawa fiidkii ayaa saraakiisha booliska somalilan ay ka warbixiyeen khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadan wariyaha v oda sagal mustafa xasan ayaa warbixintan hargeysa kasoo dirtay hogaanka howlgelinta somalilan sarreeye guuto ibraahim cabdi xaaji ayaa sheegay khasaaraha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay somalilan waxaanu sheegay in tiro saddex qof ah ay ku dhinteen islamarkaasina ciidanka dhinaciisa uu kasoo gaadhay labiyo lixdan askari oo ku dhaawacmay rabshadahaasi halka ay toddobiyo labaatan kale oo shicibana uu dhaawac kasoo gaadhay tirada la ogyahay ilaa hadda waa kan taliya ibraahim cabdi xaaji oo ka waramaya dhacdadaasi waxay keentay dhibaatadaasu inay dhaawacaan isugeyn ciidan buliis oo labiyo lixdan saddexdaa magaalo ee hargeysa burco iyo cerigaabo hargeysa labiyo labaatan askari baa la dhaawacay oo dhakhtarka yaal burcana sagaal iyo labaatan cerigaabona koob iyo toban askari isugeyn waa labiyo lixdan waxaa kaloo iyana dhaawacmay oo dagaalkoodaasu dhaawac keenay hargeysa koob iyo labaatan shiciba burcana lix shiciba erigaabo shicib kuma dhaawacmin nasiib darradu waxay tahay oo jiro oo inaan halkan ka sheego inay jirto dhimasho saddex shiciba laba hargeyse ku dhintay mid cerigaabo ku dhintay iyo laba hargeyse ku dhintay dhimashaduna waa saddexdaas dhanka kale waxa uu sheegay taliyuhu inay rabshadahani usoo qabteen ku dhowaad boqol qof waxyeelada intaa la-eg ee dhacday waa dagaalan iyo shaqays hortaag lagu sameeyey ciidanka ayay ka timi oo ku dhacday ciidankuna arrinkaa wuxuu ka diyaariyey galdacwadeedyo ilaa boqol qof baa u xidhan oo dembiyadaa galay boqolkaa qof riboodhadoodii maxkamadaha iyo xeeraalinta ciidanku waa u gudbiyey mas-uuliyadoodana waxay yeelan doonaa kow mas-uuliyiinta labadaa xisbi ee iyagu nidaamkii salmigaa ee loogu tala galay waxaan ahayn ku kacay ee hargeysa koob iyo toban meelood ciidan isugu soo ururiyey dagaalamayo dada oo aan ogolayn banaanbixii salmigaa ee la sheegay ee rabsho kale u socda burco intaasoo goobood ka bilaabay dhowr goobood cerigaabo dhowr goobood ka bilaabay wixii dhibashiya dhaawac iyo khasaare yimi khasaaraa jiray iyaguna ama baabuur ha ahaato ama guryo ha ahaato mas-uuliyiinta labadaa xisbi bay dusha ka saaran tahay waxay kaloo dusha ka saaran tahay nin kasta wixii kaga caddaado boqolkaa qof ee loo soo xidhay dembiyada muddo horaad waxaasuu keenaa saaka xaafadaha laga muddo horaadayey ee dagaalkaasu ka dhacay iskuulladoodii way xidhnaayeen cisbitaaladoodii way xidhnaayeen meheradahoodii ganacsi way xidhnaayeen dhammaan imkaaniyaadkii ama wixii bini aadanku ku dhaqmaya oo dhammi way xidhnaayeen halka meelaha aan muddo horaad ka jirin caasimada aynu joogno ay mashaariici ka socoto iskuulla ka socdeen oo nidaam caafimaad ka socdo nidaam waxbarasho nidaam ganacsi bal labadaa isu eg taasoo kale ay leedahay waxaanu ummadda uga digaynaa nin dan lihi inaanu barakicin oo saakaba intaa dhacday tusaale fiican ama waay aragnimay ugu filan ciddii wax garanaysa
magaalooyinka kale ee somalilan ee maanta dibadbaxyadu ay ka dhaceenna waxaa ka mid ahayd magaalada borama wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan halkaas kasoo diray banaanbaxayaasha saaka iskugu soo baxay xarunta xisbiyada mucaaridka ee magaalada borama ayaa afuufayey siiri iyagoo ku dhawaaqayay waxaan rabnaa doorasho waxaana horkacayay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee heer gobol iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay musharaxa jegada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga wadani maxamed cali aw cabdi mas-uuliyiintan ayaa u sheegay dadweynaha in ujeeddada isku soo baxoogana ay tahay inay shucuurtooda ku muujiyaan sida ay u doonayaan in dalka doorasho uga dhacdo wakhtigeedii way socon weydo waad og tahay way arag baad u tahay adna kaa socon mayso ummadda somalilan way dhiban tahay abaaraa haya macaishadii baa sare u kacday haddaad magaalada hargeysa konton kilomitir afarta jiha uga baxdo waxaad ogaanaysaa ummadda somalilan nolosha ay ku nooshahay walaalayaal maan doonaynaa inayna haystaan walaalayaal maan doonaynaa inay haystaan doorashaan doonaynaa walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin doorashadu waa muhiim inay dhacdo dimuqraadiyad waddanka ku dhisan yahay marka walaalayaal waxaan doonaynaa inaad fartiinna dambe aad hubsataan madaxweyne waxaan ku leenahay wakhtigaagii wuu dhacay doorashadii wax yar baa ka dhiman madaxweyne doorashada qabo ciidamada ammaanka ee somalilan ayaa iyagu ilaa habeenimadii xalay gaafuwareegayay jidadka magaalada intii isku soo baxu ka socday xarumaha xisbiyada ayay ciidamada boolisku taagnaayeen wadooyinka laga soo galo goobta taageerayaasha xisbiyadu ku sugnaayeen waxaanay jidadka ka leexinayeen gaadiidka doonayay inay maraan agagaarka isku soo baxayaashu taagnaayeen isku soo baxyada ay sameeyeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee magaalada boorama ayaa si nabadgelyo ah ku dhammaaday ka hor labiyo tobankii duhurnimo dhanka kale waxaa guud ahaan go'naa gobollada somalilan khadka internetka muddo ku dhow siddeed saacadood dad badan ayaana isweydiinayay sababta khadka internetka ay u gooyeen shirkadaha isgaadhsiinta ee bixiya internetku haashim sheekh cumar good v o a boorama